munaasabad lagu daahfurayay xafiiska wasaaradda gaadiidka jubbaland ee dhobley oo lagu qabtay degmada ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xafiiskan ayaa wax badan ka tari doona baahiya ay bulshadu qabtay ee la xidhiidhay helidda adeegyada ay bixiso wasaaradda gaadiidka jubbaland ugu horreyn qaar ka mid a bulshadii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey daafurka xafiiska wasaaradda gaadiidka ee degmada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenada iyo agaasimayaasha iyo walaalkanaga reer dhowley ee la magacaabay waxaan ku salaamaya salaamta islaam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dowladdu markay wax dhisayso waxay ka soo bilowdaa meesha u hoosayso waxaan idii sheegayaa xafiiskan ma loo baahnaa mise looma baahneen waa loo baahna xafiiskan aad baa loogu baahanya weli mid dhib loogu qabo ah dhib badan baa lagu qabaa baabuurtan taarigala-aante ee iska socoto oo waxay tahay aan lahayn oo meelay ka timaada meelay u socoto aan lahayn in la raadraaco oo wixii lagu raadraaci lahaa la helo aad baan u rabnay marka sidaa daraaddeed walaalayaal xafiiskan ah la soo dhoweeyo aad baan u mahadinayaa dowladda jubbaland iyo madaxdeeda iyo mas-uuliyiinteedaba wayna ku sharaf badan yihiin waana ku soo dhowaynaynaa magacayga waxaa dhaha shukri maxamed xamuud waxaana ka socdaa ururka hooyooyinka dhoobley degmada dhoobley waxaan halkan ka soo dhaweynayaa wasiirka iyo wakiilada iyo mas-uuliyiinta iyo gudoomiyaha magaalada gudoomiyaha arrimaha bulshada culammada haweenka iyo wasaaradda gaadiidka xafiiskeeda noola soo magacaabay degmada dhobley baan soo dhowaynaynaa haddaan nahay dadka shacabka ku nool degmada dhobley ama wakiilada kale dowladda la shaqeeyaan aan nahay waa u baahneen xafiiskaas baahi weyn baanu u qabnay haddaan nahay degmada dhobley waana soo dhowaynaynaa agaasimaha waaxda gaadiidka rayidka ee wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka jubbaland ayaa isna faahfaahin ka bixiyey xafiiskan iyo waxyaabaha uu qaban doono
waa mahadsan tahay wariye magacaygu cabdixakiim cali aadan agaasimaha waaxda gaadiidka rayidka ee dowlad jubbaland isbuucan waxaan safar shaqa ku joognay degmada dhobley waxaa safarkii ugu heliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda dowlad sarayidka muhiimadda safarkaana wuxuu ahaa in xafiiska gaadiidka rayidka ama gaadiidka dhulka si loo yaqaanaba laga hirgeliyo degmada dhobley run ahaantii xafiiskan muhiimad gaar ay u leeyahay degmada iyo guud ahaan dowladda waxyaabaha xafiiskan ka shaqeynayn waxaa weye maxaa la jiri horumarinta maxaa la jiriya adeega gaadiidka oo dadka dhobley ay baahi badan u qabeen in loo soo dhaweeya adeega waxaa dhici jirta inta badan in kismaayo laga doonan jira adeega oo qofka gaariga iska leh maanta labada ruux ee mulkiilayaasha ee baawur kala gadatay ee degmada dhobley joogto in ay adeegaas ay degmada dhobley ka heli jirin ay u aadi jireen kismaayo ama hadduu qofka darawal yahay oo intii leysin ama shaqantuha leysin lagu xiro ay dhici jirta inuu kismaayo safar u aado halkaa oo dakhliga ku baxaya ayuun aad u badnaan jiray marka waxaa sharaf inoo hadda wasaaradda gaadiidka nahnay in adeega aan dadka usoo dhaweynay oon magaalada keennay waxaan rajaynaa in lagu raacsan doono dhinacyo badan oo maxaa la jira wax ka tari doona haddii amniga ahaan lahayd oo baabuurtan inta badan dhobley waa degmo muhiim oo ku taalla xuduud gaadiid badan oo meelo badan ka duwaangashan oo oon maamul ku duwaangashaneen baa ka shaqayso marka muhiimaddana waa in gaadiidka la nidaamiyo adeegna la siiyo bulshadii insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in maxaa la jiriya howsha ay noqoto howl guulaysato si fiican noogu horgesho